بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuratu tawba waana madaniya aayaadkeeduna waa boqol iyo soddon aayadood allah waxa uu yihi subxaanah براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين رب وحول براءة أي هذه تني سوردني براءة بري نقشويا بري نقشداسو من الله إلهي حقي سكأهاتي إي ورسوله رسولكي سحقي سكأهاتي baraa'adaasoo waasilatun u soo qadar sida jalaaluddiin asuyuuti uu soo qadaraya jalaalaynka waasilatun baraa'adaasoo gaadhaysa ila aladiina kuwii caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah marka baraa'atun waa khabar mubtadihiisii maxduufi oo loo soo qadarayo macnuhuna markaa waxa uu noqonayaa suuraddan iyo aayaadkani waxay ka hadlayaan waa beri noqosho ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisu ay ka beri noqdeen mushrikiintaan la ballanteen allah waxau ihi markaa fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin fasiixuu socda mushrikiintiiyay fi lardi ay cala alardi arlada dusheeda socda arbacata ashhurin bilaa afar ah ammaan iyo nabadgelyo ku socda oo waclamuu ogaada annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn oo meelnaba aydaan rabbi ku haasigelin karin iyo wa anna allaha in alleh mukhsi lkaafiriina gaalada kii dullaynaya alle uu yahay ogaada wa adaanu min allah ay wa haadaa kanna khabar mubtadihiisi maxduuf yahay sidii baraa'a wa haadaakani adaanun ogeysiin weeyi waa adaanna waxa weeyaan aadaan ha odhan oo hajiidin waayo aadaan waa jamcu udun oo dhagaha oo la jamciye weeye laakiin kani waa adaan oo bimacna aliclaam ah ogeysiin wa adaanun wa haadaa kani adaanun ogeysiin weeyi ogeysiintaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ka ahaatay ogeysiintaasoo ila annaasi ay linnaas dadka u sugnaato dadka yacni waxa weeyaan la ogeysiinayo yowma alxaji xajka maalintiisana la ogeysiinayo xajkii alakbari ee weynaa xajka weyn maalinta la gudanaayo ogeysiin dadka la ogeysiinayo weeyi oo waa maxay ogeysiintu waxaa la ogeysiinayaa anna allaha bianna allah in ilaahay bari-un uu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta ilaahay inuu beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu beri ka yahay oo markaa ku cadaf damiirka ku asturan beri-un ee huwa lafduljalaalaha u noqonaya ku cadaf wa rasuuluhu oo allah siduu beri uga yahay mushrikiinta ayaa rasuulkiisuna beri uga yahay amase waxaad ka dhigtaa mubtade khabarkiisi uu maxduuf yahay oo waxaad tidhaahdaa wa rasuuluhu rasuulkiisuna markaa waa jumlo istinaafiye ah oo hor loo la bilaabanayo eh beri-un weeyi minhu rasuulkiisuna waa ka beri allah waxau ihi fain tubtum haddaad mushrikiintii ay toobad keentaan oo shirkiga ka hadhaan fahwa towbadaa iyo noqodkaasi ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka wain tawallaytum haddii aada jeedsataanna faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn macnaha alle kuwa cajsi gelinaya hayrkood baa tihiin ilaahay ma cajsi gelinasaan weeyi wabashir u bushaaree nebi allow aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuujiya cadaab xanuujiya ugu bushaaree gaalada ila aladiina caahadtum ilaadaa waxaad ka soo reebtaa istinaha fasiixuu fi lardi mushrikiintii sow laguma odhan afar bilood nabadgelyo dhulka dhinacaad doontaan u dhex socda ila aladiina kuwii mooyaane oo kuwa afar bilood oo ammaanaa la siiyey wixii ka dambeeya waa ima sayfu waa ima alislaam laakiin waxaa laga soo reebay ila aladiina kuwii mooyaane kuwaasoo caahadtum aada la ballanteen min almushrikiina mushrikiinta xaal ay ka mid yihiin uma lam yanqusuukum dabeed aan idinka nuqsaamin shay-a waxba shay ka mid ah shuruuddaa kula ballanteen waxba aan ka dhimin ee dhammaystiray oo walam yudaahiruu aan idinka hiilin calaykum idinka axadan qof aada cadow tihiin oo idinla dagaalamayana aan idinsoo raacin oon idinka hiilin fa atimuu kuwa caynkaasa ee intaa la ballanteen ballantii dhammaystiray qofna aan idinsoo raacin fa atimuu u dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballantooda ilaa muddatihim ilaa muddadii loo lagula ballamay u dhammaystiroo u taam yeela oo macnaha waxa weeyi iyaga dee cahdigoodu afar bilood kuma koobne eh intii lala ballamaba intay doonto ha noqotee u taam yeela iyagoo ka baxa mooyaane ha ka bixina waayo ina allaha alleh yuxibbu waa uu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa ilaahay waa jecel yahay subxaanah alla waxau idhi faidan salakha markay siibmaan al ashhuru lxurumu bilihii xurmada lahaa macnaha ay dhammaadaan oo aslulinsilaakh waxaa la yidhaahdaa dee neefka adhiga a marka haragga laga siibo ama waxa weeyaan abeesada iyo wixii la midkii ay xuub siibtaan ee xuubka ay ka dhex baxaan ayaa la yidhaha salkhiga iyo insilaakha marka waxaa loo jeedaa uun bilihii markay dhammaadaan muddadii loo qabtay afarta bilood ahayd faidan salakha marka ay dhammaadaan alashhuru bilihii alxurumu ee xurmada lahaa waa afartii bilood ee loo qabtay eh ee la yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin eh faqtuluu lmushrikiina mushrikiinta laaya xaysu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan fii xillin aw xaramin waxa weeyaan hawtee la dhiganina oo wakhuduuhum qabta qatlan aw asran dil iyo qafaalashaba ku qabta waxsuruuhum kooba oo hareereeya oo ku cidhiidhiya dhulka oo dhinac walba ka mara oo waqcuduu u fadhiista lahum iyaga kulla marsad meel kastoo lagu gabbado iyo waddo kastoo la galo u fadhiista allah waxau idhi fa in taabuu hadday haddaba toobad keenaan oo gaalnimada iyo kufriga iyo shirkiga ay ka soo noqdaan oo wa aqaamuu salaata salaadana ay oogaan oo wa aatow zakaata sakadana ay bixiyaan fakhalluu dee u sii daaya sabiilahum waddadooda faraha ka qaada markaasoo meeshay doonaan ha maraan dee waa xor oo idinkay idinla xuquuq yihiin oo waa walaalihiin markaadee fakhalluu sabiilahum hadday toobad keenaan oo islaamaan salaaddii oogaan sakadiina bixiyaan dee waddadooda u sii daaya oo macnaha faraha ka qaada dee shaqo kuma lihdin weeyi waayo ina allaha alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista allah waxau idhi wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadun ay wain istajaaraka oo axadka yani waxa weeyaan intan shardiyada ah iyo isamka waxa udhexeeya ficil rafcinaya axadka oo yani waxa weeyaan ficilkaas maxduufka ah waxaa fasiraya ficilka dambe ee madkuurkee la sheegay marka wain istajaaraka axadu min almushrikiina stajaaraka wain istajaaraka hadduu kaa magangelyo dalba nebi allow axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ihi istajaaraka hadduu kaa magangelyo dalbo fa ajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaama allah ilaahay kalaamkiisa ilaa uu ka maqlaayo humma abliqhu dabeed waxaad gaadhsiisaa ma'manahu meesha uu ku nabadgelayay degaankiisii iyo waddankiisii gaadhsii dee haddii aanu islaamin oo gaalnimada ku adkaysto halkuu ku nabadgeli lahaa gaadhsii daalik ay alijaarah magangelintaas iyo gaadhsiintaa la gaadhsiinayo halkay ku nabadgelayaan haabitun mid sugan weeyi biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin sababteedaanay ku sugan tahay qowmun qolo laa yaclamuuna aan garanayn islaamka iyo xaqiiqadiisa marka macnuhu waxa uu yahay dee islaam garan maayaane si ay islaamkii xaqiiqadiisa u gartaan magangeli qur'aankana maqashii ilaan waxaaba laga yaabaa inay islaamaan oo islaamkii qaataane waayo aqoon la-aan baa haysa allah waxau uhi kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta cahdun ballan oo istifhaamtani waa istifhaamu tacajubin mutadaminin lilinkaar waa istifhaam lagula yaabayo oo weliba xambaarsan inkiriid lagu inkirayo arrinkan gaalada alla waxau ihi markaa kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah cahdun ballan siduu ugu ahaanayaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa siday cahdi iyo ballan ugu helayaan ee ballanba ay ugu sugnaan kartaa ila aladiina kuwii mooyaane oo iyagu ballan leh kuwaasoo caahadtum aada la ballanteen cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa aad kula ballanteen oo kuwaas iyagu dee cahdi bay leeyihiin fama staqaamuu intay idiin toosan yihiin kuwaasi lakum idinka fastaqiimuu idinkuna u toosnaada lahum iyaga macnaha intay ballanta ilaalinayaan idinaha ka bixina ee ilaaliya waayo ina allaaha alle yuxibbu waxa uu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa kayfa wain yadharuu ay kayfa yakuunu lahum cahdun cinda allahi wa cinda rasuulih sidee mushrikiintu alle iyo rasuulkiisa agtooda ay cahdi iyo ammaan ugu heli karaan oo ay yacni ballan ugu yeelan karaan walxaal in yadharuu hadday idinka adkaadaan mushrikiintu calaykum idinka hadday idinka adkaadaan laa yarqubuu aanay ilaalinayn fiikum idinka dhexdiinna aanay ku ilaalinayn ilan qaraabanimo iyo walaa dimmatan ballantoona iyagoo hadday idiin haad helaan oo libinta idinka helaan ballan iyo qaraabo midna aan idinku bixinayn yurduunakum waxay idinku raalligelinayaan biafwaahihim afafkooda hadda markay taag daran yihiin ay daciifka yihiin afka baarkiisay idinku raalligelinayaan oo idiin macaanaynayaan wataabaa waanay diidaysaa quluubuhum qalbiyadooduna waa diidayaan oo waxay afka ka leeyihiin uurkoodu waa inkirayaa wa agtaruhum badidooduna faasiquuna faasiqiin weeyi ilaahay taacadiisa ka baxay haadihi suura magacaan badan bay leedahay oo suuratu tawba waa la yidhaahdaa suuratu lfaadixa waa la yidhaahdaa tii wax fadeexadaynaysae munaafiqiinta ceebtooda bannaanka iyo badka soo dhigaysay suuratu lcadaab waa la yidhaahdaa oo cadaabkiiyo cuquubada gaalada ayay aada uga warramaysaa baraa-a waa la yidhaahdaa oo waaba magaceeda ugu horreeya kelmadda baraa'atu min allahi wa rasuulih oo baraa-ada ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba ay gaalo ka beri noqdeen ayaa ay aada u tilmaamaysaa o ay qeexaysaa marka atawba waa la yidhaahdaa oo dhexdeeda tawbada ayaa ilaahay aada ugu tilmaamay intaasoo magacba waa leedahay waxaana la yidhaha kasratu alasmaa'i tadullu calaa sharafi lmusama magacaanta badan waxay tilmaantaa un musamaha loo bixiyey sharafka iyo makaanada uu leeyahay suuratu tawba sidaa arkaysaan bisin ma laha marka aqwaal badan bay culimmadu ka yidhaahdaan oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan suuraddii horeynu dhammayna anfaal iyo baraa'a waaba isku suurad keliya oo sidaasi ayaa bisin loogu bilaabi waaye culimmada qaarkood waxay yidhahdaan maya e basmaladu waxa ku jira fiiha araxmatu waalamaan naxariis iyo ammaan iyo nabadgelyo suuraddanna cadaab iyo cuquubo iyo baraa-o ayaa lagu tilmaamayaa sidaa darteed bay munaasib u noqon weyday in basmalo lagu bilaabo laakiin aqwaashaasoo dhan waxa ka xoog badan oo raajixa qur-aanka waxaa laynoogu soo naqliyay ariiqa mutabaca waa sunna mutabaca aan waxba laga bedelayn oo mutawaatir ah marka suuraddan cuhmaan ibnu cafaan iyo saxaabadii qur-aanka qoree inoo soo naqliyey waxay soo naqliyeen oy soo wariyeen iyadoo bilaabisin ah sidaa ay nagu soo gaadhay ayaa mutabaca oon waxba laga bedelayn markaa naqliga yacni qaabkii loo soo wariyey ee inagu soo gaadhay ayaa bisin la-aantaas ah waa suurad mustaqila laakiin suurad lagu soo qoray oo ay u soo naqliyeen saxaabadu iyadoon bisinka wadan ayay ahayd suuratu tawba sidaasun baana ay dee waxa weeyaan haabit ku tahay oo aan laga bedelayn suuraddan attawba soomaaliduna waxay odhan jirtay baaraa bisinla oo macnaha dee bisinka aan lagu bilaabinun bay ugu bixiyeen baaraa bisinla markaa suuratu tawba ama baraa-a ama suuratu lfaadixa ama suuratu alcadaab waxa weeyaan bilowgeeda ilaahay waxa uu kaga warramay tabaaraka wa tacaala albara'a min almushrikiin nimanka mushrikiinta ah ilaahay iyo rasuulkiisuba inay beri ka yihiin suuraddan waxay soo degtay sanadkii sagaalaad ee hijiriyada markii waxa weeyaan ghaswadii tabuuk oo sanadka sagaalaad dhacday laga soo noqday ayaa suuraddu ay soo degtay waxaana ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowgeeda uu kaga hadlay baraa'adaas in gaaladii beri laga noqdo oo waxa weeyaan wax calaaqa ama walaa iyo xidhiidh sokeeya midna inaan la siin nebigu sala allahu calayhi wasalam sanadkii lixaad ee hijiriyada markii laga soo celiyey xudaybiya isagoo doonaya inuu cumraysto ee halkaas sulxiga uu kula galay nimankii gaaladii quraysheed waxa weeyaan sanad markii uu maqnaa sanadkii toddobaad sanadkii sideedaad waa kii maka furtay sababta fadxigaa keentayna waxay ahayd quraysh oo ballantii burisay waayo waxa weeyaan nimanka khusaaco la yidhaahdaa waxay bahwadaag iyo xilfi la ahaayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam qurayshna waxaa bahwadaag iyo xilfi la ahayd nimanka bani bakar la yidhaah marka waxaa dhacday khusaaco iyo bani bakar markii ay isdileen ayaa nimankii qurayshe dee ballantu waxay ahayd inaanay dagaalna nebiga ku soo qaadin xulafada iyo isbahaysiga ciddii nebigu uu xilfi la yahayna inaanay weerarin marka markii bani bakar iyo khusaaca ay isdileen ee dagaalkii uu dhexdooda ka dhacay ayaa qurayshi ballantii intay ka baxday nimankii bani bakar ay u hiilisay oo khusaaco ay weerareen markay sidaa sameeyeen ayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam sanadkii sideedaad maka uu weerar ku soo qaaday waxa weeyaan lana furto dee xoog lagu qabsaday marka halkaas ayaa ballantii hore ee sulxulxudaybiya ay ku burtay cidda ka baxdayna waxay ahayd quraysh ee ballankaa burisay dabeed sanadkii sagaalaad nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu doonay inuu soo xajo laakiin markuu ogaaday gaaladii inay soo xajayaan ayaa wuxuu dhibsaday inuu ka dhex muuqdo nimanka mushrikiinta ah ee qaarkood qaawani ay ku dawaafayaan ee munkaraadka iyo xumaanta badan kacbada waxa weeyaan ula imanaya ee aan si saxa waxa weeyaan u xajayn dhexdooda inuu ka muuqdo ayuu nebigu karaahaysto waa iska daayey dabeed muslimiintii intuu abaabulay ayuu abuubakarna madax uga dhigay oo muslimiintii xaj bay u baxeen sanadkii sagaalaad dabeed iyagoo xajkii u baxay oo ay dhexda kusii jiraan abuubakar iyo xujaajtii muslimiintu ayaa suuraddan tawba ay soo degtay suuratu tawba ayaa soo degtay oo bilowgeeda baraa'adaasi ay ku jirto marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka daba diray abuubakar caliyu bnu abi aalib cali bin abi aalib markaa wuxuu la diray ogeysiis in suuraddan umuurta iyo ogeysiisyada ku yaalla ummadda waxa weeyaan maxfalka xajka caamka ee macagaaladii ay joogaan in ogeysiiskaa laga bixiyo waxyaabaha la ogeysiinayay cali bin abi aalib lagu dirayna waxay ahayd inuu ka dhex iclaamiyo anlaa yaxuja albeyta bacda alcaami mushrikun sanadka dabadii beytka mushrik dambe inaanuu soo xajin oo mamnuucay ka tahay wa an laa yatuufa bilbeyti curyaan iyo maanta dabadeed beytka qof qaawani inaanu dawaafi karin wa an laa yadkhula aljannata kaafirun iyo jannada inaanu fooda gelinayn qof gaal ah wa anna man kaana lahu cahdun falahu ilaa muddatih iyo ruuxii ballan ay u xidhnayd iyo ciddii ballan lala galay gaaladu inay ballantii xidhnaanayso ilaa muddadeedii laga gaadhayo arrimahaas inuu cali bin abi aalib ka iclaamiyo ayuu ku diray وأdاn mن الlahi وrasuulihi إlى النaasi yowma الxaji الأكبri أna اllaha bariء min اlmushrikiina وarasuuluه marka baraa'ada markuu iclaamiyo inuu arrimahana u sheego ayuu cali bn abi aalib ku diray waxa markaa dadka gaalada ah ee lala mucaamaloonayay waxay u qeybsamayeen afar dad lala ballansanaa ballan muطlaq ah oon xadba lahayn ballan iska furan oo maftuuxa iyo dad lala ballansanaa ballan ka yar afar bilood iyo dad aan ballanba lahayn aslan iyo dad ay ballani u xidhnayd xadidan oo go-an oo laakiin afar bilood ka badan saddexda qolee hore kuwa ballantooda ay mudlaqatee xadba aanay lahayn iyo kuwa ballantooda afar bilood ay ka yar tahay iyo kuwa aan ballanba lahayn iyaga waxaa la amray fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waxaa la siiyey muddo afar bilood ah oo nabadgeliyo meeshay doonaan ay ku marayaan afartaa bilood wixii ka dambeeya ay islaamka qaadanayaan ama dagaal iyo jihaad lagu qaadayo afartaa bilood oo ka bilaabmaysa maalintii ogeysiiskaa la bixinay yowma alxaji alabar oo ah maalinta tobnaad ee dulxija waayo wa adaanu min allahi warasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbar yowmulxaji alakbarku waxa weeyaan waa maalinta tobnaad ee dilxija waxaana loo yidhi waa yowmu alxaji alakbar waa maalinta qofka xaajigu acmaasha ugu badan u sameeyo oo jamrat lcaqabuu tuuranaya oo kacbadiibuu dawaafayaa oo safe iyo marwe dhexdooduu soconayaa oo wuu xiiranayaa oo hadyigiisiibuu qalayaa shan camal oo acmaasha ugu waaweyn ah ayuu maalintaa xaajigu qabanayaa marka maalintaa tobnaad ee dilxija waa maalintii carafe maalinta ku xigta eh waa yowmu lxaji alabar marka maalintaa tobnaad inuu yani cali bin abi daalib ogeysiiskaa bixiyo ayaa nebigu amray sala allahu calayhi wasalam markaa saddexdaa qolo iyaga waxaa la amrayaa inay afar bilood muddo ah ay waxa weeyaan ammaan ku soconayaan afarta bilood waxay ka bilaabmayaan tobanka dilxija waana yowm alxaji alabar waxaanay ku dhammaanayaan tobanka rabiicu thaani waa afar bilood waayo labaatan waxa weeyaan bisha dilxija ah iyo waxa weeyaan muxaram iyo safar iyo rabiicu lwal iyo rabiicu thaani tobankeeda afartii bilood ay ku taam noqonayaan marka muddada afarta bilood ah ayaa la yidhi gaaladii ogeysiis ku sii inay ammaan meel walba ku marayaan wixiise ka dambeeya xaalku noqonayo ima alislaam wa ima asayf imaa inay islaamaan wa imaa in lala jihaado qolada afraad waxay ahayd waa qolada waxa weeyaan ay u xidhnayd ballan ka badan afar bilood oo aan ballantoodiina burin kuwaas waxaa la amray in ballankooda loo taam yeelo waa kuwa alla uu leeyahay ila aladiina caahadtum min almushrikiina uma lam yanqusuukum shaya walam yudaahiruu calaykum axada faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim oo qoladaas mar haddii ballani u xidhnayd muxadadoo go-an afar biloodna ay ka badnayd ballantiina aanay waxba ka bedelin oo sideedii ugu sugan yihiin ilaa intay dhammaanayso intay doonto ha gaadhee u daaya baa la yidhi oo u taam yeela oo ha kaga bixina marka xagga waxa weeyaan dadkii ballamaha lala galay afartaa qaybood ayay u qaybsameen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay in maalinta yowma alxaji alakbar dadka la gaadhsiiyo ogeysiis ay khulaasadiisu tahay in ilaah iyo rasuulkiisu mushrikiin ay beri ka yihiin macnaa daalik inta rumaysay rabbi iyo rasuulna dee mushrikiin waa ka beri oo waa alwalaau walbaraa waxa alla uu tilmaamo uu yidhi haddii laakiin aada toobad keentaan dee sidaasaa idin khayr badan haddii kalese waxa weeyaan ilaahay meelna ku cajsigelin maysaan oo meel walba waa idinkaga argoosanayaa gaaladana cadaab ugu bushaaree waxay culimmadu soo naqliyaan aayaddaas ana allaha barii'u min almushrikiina wa rasuuluhu qiso waxa weeya nin acraabi ah ayaa madiine yimid waxau ihi war bal qur-aanka ilaahay wax kamida igu dul akhriya nin aan weli qur-aan maqal buu ahaa marka waxaa lagu dul nin baa ku dul akhriyey waadaanu min allahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari ana allaha barii'u min almushrikiina wa rasuulihi dee carabtii horena saliiqada carabiga iyagoo asal ahaanba iyagoo naxwoba dhigan iyo luqa carabiya ayaa haddana macaanida carabigu u dhandhamayey oo dee luqada carabigu may bedelmin dad fusaxa oo yaqaanay ahaayeen oo bilisaanin carabiyin mubiin ku hadla marka macnihii waxa uu noqday ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuulihi rasuulkii baa lagu cadfay min almushrikiina marka lahoos dhabo marka macnihii muxuu isu rogay ilaahay beri buu ka yahay mushrikiinta iyo rasuulkiisaba sidaana muraadku ma aha laakiin dee marka wa rasuulihi lahoos dhabuu macnuhu sidaa noqonaya ninkan caraabigiina dee carabiguu garanaya markaasuu yidhi ma sidaasa suu yidhi wa ana abra'u mima baria allaahu minhu dee ilaahay hadduu rasuulkiisii beri ka noqday anna beri baan ka ahay buu yidhi markaasaa qisadii ay cali bin abi daalib gaadhay riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin waqtigii cumar baa haydo cumar bay gaadhay labadooda kii ay noqotaba qisadii markii ay gaadhay ayaa cali wuxuu amar ku bixiyey oo abulaswad addu-ali uu amar ku siiyey qawaaciddii naxwada inuu dejiyo maxaa marfuuca maxaa mansuuba maxaa faacila maxaa mafcuula maxaa mubtadaa maxaa khabar ah si loo kala ogaado marka halkaa waxaad ka garanaysaa dee ahmiyadda ay leedahay luqada carabiga iyo naxwadu oo imika ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuulihi haddaad tidhaahdo waa ilaahay beri buu ka yahay mushrikiinta iyo rasuulkaba macnuhuna sidaa maahae waxa weeye ilaahay beri wuxuu ka noqday mushrikiinta rasuulkiisuna beri buu ka noqday oo wa rasuuluhu godaalkaa la godayo ayaa macnaha beddelaya hoosdhagoo la hoos dhabaana macnihii waa beddelaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa xarakadaa bayna alrafci waalkasri rafcadaa iyo jarkaa dhexdooda ayaa dee kufriiyo iimaan ku jiraa soo maha oo haddii la rafciyo dee waa iimaankii saxda ahaayo rasuulku beri buu ka yahay mushrikiinta haddaad hoos dhowdood wa rasuulihi tidhaahdana oo macnuhu noqdo ilaahay baa ka beri ah waxa weeyaan siduu mushrikiintaba beri uga yahu rasuulkana beri uga yahay dee waa macno kufri ah marka xarako la khaldo ayaa bayna alkufri waaliimaan dhexdooda kugu ridi karta marka waxaa loo baahan yahi in qawaacidda naxwada muhimadeeda la ogaado marka warasuuluhu waxaa lagu rafcinayaa ama waxaa lagu cadfayaa damiirka ku asturan barii'un ee lafduljalaalaha uu noqonaya amaba isagaa laga dhigayaa mubtade khabarkiisii maxduuf yahay oo haddii mubtade khabarkiisii maxduuf yahay laga dhigo waxa weeye warasuuluhu barii'un rasuulkiisuna waa ka beri mushrikiinta haddii damiirkaa lagu cadfana waxay noqonaysaa ana allaha in alle beriiun uu beri ka yahay huwa alleh min almushrikiina uu beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu beri ka yahay oo waxaa lagu cadfayaa damiirkaa marfuuc ee beriiun ku asturan ilaahay waxa uu tilmaamay in loogu bushaareeyo gaaladii cadaab waxaynu naqaanaa bishaaradu waa waxa farxadda leh cadaabkuna dee farxad ma leh marka maxaa loo leeyahay waa bashir waxay culimmadu yidhahdeen waa litahakumi watahdiid waa hanjabaad iyo bahdilaad iyo jees-jees lagu jees-jeesayo oo meesha bushaara ma taalle eh niyadda iyo qalbiga ayaa laga dilayaa oo waxay la mid tahay gaalkii lagu ohi lagu odhanayey markuu naarta gelaya aakhiro duq innaka anta alcasiizu alkariim ninkii gaalka ahaa nin naartii iyo cadaabkii lagu tuurayo ayaa lagu odhanayaa dhandhami kii sharafta iyo cizada iyo isqaadqaadka badnaabaa tahaye maanta isqaadqaad meesha uma yaallo madaxiis iyo luquntiis iyo lugaynta laysku xidhay ayaa waxa weeyaan madax madax jahanamo loogu tuuraya laakiin dee waa tahakum iyo bahdilaad iyo jees-jees lagu jees-jeesayo ayaa loogu odhanayaa innaka anta alcasiizu alkariim tanna waa sidii oo kale oo meelaan bushaaro oolin ayaa laleeyahay waa bashir waa tahakum iyo tahdiid ila aladiina caahadtum min almushrikiina uma lam yanqusuukum shaya walam yudaahiruu calaykum axada faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim waataynu tilmaannay oo waa qoladii ballantoodu ay xadidnayd kana badnayd afar bilood waxna aan ballanta ka dhimin u dhammaystiraa la yidhi ilaa intay u dhammaanayso intay doontaa gaadhee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi ashhurulxurumkii markay dhammaadaan gaalo meeshaad ka heshaanba ku laaya maxaa looga jeedaa alashhurulxurum laba tafsiirba waa lagu fasiray oo bilihii xurmada lahaa in looga jeedo dee waxa weeyaan dulxije iyo dulqacde iyo muxaram iyo rajab taa waa lagu fasiray laakiin sida saxiixa waxa weeyaan kuwaa ma aha ee waxaa looga jeedaa ashhurulxurumka afartaa bilood ee xurmada leh saddexna ay isku xigaan rajabna ay ka dambayso ma aha e waxaa looga jeedaa afartii mushrikiinta loo kaadiye la siiyey soo lama odhan fasiixuu fil ardi arbacata ashhurin afar bilood oo ammaanaa laydin sii afarta biloodna soo kamay bilaabmayn tobanka dilxija kumanay dhammaanayn tobanka rabiicu haani marka ashhurulxurumkani waa afartaa bilood ee gaalada la siiyey la yidhi daayo ha u dhowaanina ashhurulxurumna waxaa loo yidhi dee waxaa la xarimay afartaa bilood gaalo in lala dagaalamo ayaa la xarimay markaa bilihii xurmada lahaa ee la xarimay dagaalka gaalada ayaad odhanaysa ma aha kuwii ashhurulxurumkii macruufka ahaa ee waxa weeyaan afartan bilood ee iyaga gaar ahaan loo xarimay gaaladii in la laayo ilain ammaan baa la siiyey afartaa bilood oo meeshaa doontaan mara ayaa la yidhi afartaasaa loo jeedaa marka afartii hadday dhammaadaan waxaa la yidhi meel alla meeshaa ka heshaan ku laaya haddaba xayu wajadtumuuhum waa caam laakiin waxaa khaas yeelaya dee aayaddii qur-aanka ida alla u yihi walaa taqtuluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih fain qaataluukum faqtuluuhum ilaahay waxa uu yidhi ha ku layninoo ha kula dagaalamina xaramka agtiisa masaajidka xurmada leh agtiisa ha kula dagaalamina ilaa iyagu idinkula dagaalamaan haddayse xaramkii idinkula dagaalamaan dee ku laaya marka aayaddani waxay khaas yeelaysaa oy ka soo reebaysaa xayu wajadtumuuhum xaramku kuma jiro waa meel alla meeshaad ka heshaan een xaramka ahayn laakiin xaramka haddaad ka heshaan farha saarina iyagoo iyagu idinku bilaaba mooyaane waxaa la amray in la qabto la koobo oo la hareereeyo meel wal oy ku gabanayaan loo galo waa in cidhiidhi la geliyo oo loo diido meel ay ku badbaadaan ilaahay waxa uu yidhi haddayse toobad keenaan oo gaalnimadii ka soo noqdaan oy ashahaataan oo salaaddii oogaan oo sakadii bixiyaan dee fakhalluu sabiilahum iska daayaa layidhi halkaa culimmadu waxay ka qaataan fakhalluu sabiilahum dee hadday sidaa yeeli waayaan la dayn maayo waa la dilayaa oo halka culimmadu ka soo qaataan yacni haddii dad walow islaamba ha sheegtaana intay bannaan u baxaan ay yidhaahdaan salaaddii tukan mayno sakadii bixin mayno oo daa'ifa mumtanica awood isbide ay noqdaan intay bannaankaa u baxaan ninka xaakimka ee muslimiinta u taliyaa xaq wuxuu u leeyahy inuu ama daa'iradii islaamka ku soo celiyuu yidhaa salaadiiyo sakada ku khasbo ama uu waxa weeyaan cudud iyo xoog wax kaga qabto uu la dagaalamo sidii abuubakarba uu sameeyey radia allahu canhu wa ardaa oo abuubakarba waxau yidhi kuwii sakadiiyo salaada kala saaray ee yidhi annaku sake bixin mayno wuxuu ihi wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha lirasuuli illaah laqaataltuhum calaa manci wax kale iska dhaafe wallaahi waxar yaroy rasuulka siin jireenoo zaka ah hadday diidaan waan kula dagaalami waan la dagaalami buu yidhi man faraqa bayna asalaati wazakaa salaad iyo zake ninka kala geeya walle waa kula dagaalami marka imaamka muslimiinta waxa u bannaan ciddii intay sida kuwaa bannaan u baxda shacaa'irtii islaamka wax ka mida diida salaadiiyo zakadii ee yidhaa annaku samayn mayno waayo farqi baa u dhaxeeya dadku inay cibaado cibaadaadka ka mida dayacaan iyagoo ogoloo aaminsan oo rumaysan laakiin gaboodfal iyo gaabinun ku dhacay iyo inay iltisaamkeedaba diidaan oo yidhaahdaan annaka cibaadadana laguma hadleeyo waa kala duwanta marka cidda sidaa samaysee cibaadadaa salaaddii iyo sakadii diidda imaamku xaq wuxuu u leeyahay inuu kula dagaalamo ilaa intay ogolaanayaanay waxa weeyaan ka bixinayaan zakada salaaddana ay ka oogayaan oo waxaa laga qaadanayaa dee waa mafhuumulmukhaalafaha fakhalluu sabiilahu iska daayaa la yidhi hadday sameeyaan dee hadday samayn waayeen ladaa la dayn maaye waa lagu dilayaa waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah iyadoo lasoo tilmaamay gaalo iyo qaabka loola mucaamaloonayo ayaa haddana rabbi waxa uu caddeeyey mar walba inay bannaan tahay gaalka in la magan geliyo oo gaalku isagoo gaal ah gaalnimo uun looma dile eh waxa suurowda isagoo gaala inuu magan muslim noqdo in ballan waxa weeyaan lala galo inuu islaamka ku hoos noolaadaa suurowda oo alla waxau yidhi haddii qof gaalihi magangelye kaa dalbo magangeli weliba kalaamka alloo qur-aankiiyo maqashii waaba intaasuu islaamo oo qalbigiisa uu ku dhibcee hadduu islaamo waa alxamdu lilaah haddii kalena lagu khasbi maayee mar hadduu magantaada yahay kaxee oo waxaad gaadhsiisaa halkuu ku nabadgelayey marka maganta islaamka lama taabto oo far lama saaro oo caamulfatxi yacni umuhaani oo cali bin abi daalib ay walaala ahaayeen ayaa nin gaalaa soo magan galo waa magan gelisa cali bin abi daaliboo walaalkeeda ayaa doonay inuu dilo kala baxo umuhaani rasuulkay u tagtay sala allahu calayhi wasalam arrintii bay u sheegtay rasuulku waxa uu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani umuhaaniyey ciddaad magan gelisay waanu magan gelinay bal qiimaha islaamka eeg yacni haweeney haweenkii muslimiinaadka ka mid ah ayaa magantii iyadu ay qaaday ummadda islaamkaoo dhan magantoodii ah hadduna waxaa laga yaabaa qof ummad dhan oo mujtamac dhan oo meel degan ama dowlad dhani ay magan siisiyo ammaan inaad u weydaaratood u dhaafto taa gaal buu hayoo disho yacni waxyaabaha noocaasi waa waxyaabaha aan sal iyo raad ku lahayn quruxda iyo qiimaha islaamka muslimiinta dimadooda iyo magantoodu waa isku mid kooda ugu hooseeya kooda ugu sarreeya waayo haweeney baa maganteedii noqotay magantii muslimiinta oo dhan cid ka sarrayso oo ama madaxweyne ama dowlada ama mujtamacana ama cuqaal ama waxgarad ama waayeelana dee hadalkooda badaa marka maganta islaamku lama taabto layskumana weydaarto waxaa la mida mucaahidiinta kuwa ballanta kula jira islaamka ballantooda lama buriyo lama taabto waxaa la mida ahlu dimaha kuwa iyagoo ahlu kitaab oo yahuud ama nasaaro ah islaamka ku hoos nool ee cashuurta ama jizyada bixinaya kuwaana waxa weeyaan islaamku wuxuu ilaalinayaa maalkooda iyo dhiigooda iyo xuquuqdoodaba waa dhowray oo loo dhowaan maayo waxa alla uu tilmaamay in mushrikiintu aada iyo aad ay u layaab badantahay ilaahay agtiisa inay cahdi ku yeeshaan kuwa mar walba ballantii ka baxayeen qowlka iyo ballanta lahayd kuwii ballanta lala galay mooyaane kuwaasi waxaa layna amray fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum kuwaasi intay ballanta ilaalinayaan idinkuna ballanta u ilaaliyo ha kaga bixina waxaa kaloo alla sii caddeeyo uu yidhi siday kuwaasi ballan u yeelan iyagoo hadday idinka xoog roonaadaan aan qaraabo iyo ballan midna aan idiin eegeyn afkay idinka raalli gelinayaan qalbigooda iyo uurkooduna waa inkirayaa agarkooduna waa faasiqiin halkan culimmadu waxay isweydiiyeen mushrikiintii iyadoo laga warramayo ayaa la yidhi wa akharuhum faasiquun badidoodu waa faasiqiin fisqiguna waa daacad ka bax oo ma wax daacad ku jiraa ka mida mushrikiinta maanay wada faasiqiin ahayn maya xagga daacada ilaahay marka laga eego waa wada faasiqiin ha yeeshee fisqigan maanta loo jeedaan fisqigii caamka ahayd aan ahayne waa fisqi gaar ah oo waxaa loo jeedaa fisqigan naqdulcuhuud ballanburinta marka waxaa la leeyahay xagga ballanburinta agarkoodu ballanta waa buriyaan laakiin maxaa ka mid a dee kuwa ballanta ilaaliyo dee aan burin markaa saa sidaasaa loo yidhi wa akharuhum faasiquun macnaha waa kuwa ballanta buriya intooda badani laakiin waxaa ka mid ah haba yaraadaane kuwa ballantii dee ilaalinayao qowl iyo cahdi leh ayaa ka mid ah allah waxa u ihi baraa'atu min allahi wa rasuulih ay haadihi suura suuraddani baraa'atun waa beri noqosho beri noqoshadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay beri noqoshadaasoo waasilatun gaadhaysa ila aladiina kuwii caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah yacni waa beri noqosho mushrikiinta gaadhaysoo beri laga noqonaya nimankaa gaalada ah alla waxau yihi markaa fasiixuu socda mushrikiintiiyay fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda socda arbacata ashhurin bila afara socda macnaha afar bilood oo ammaan iyo nabadgelyo ayaad leedihin wixii ka dambeeya ama waa islaam ama waa jihaad waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelin kara inaydaan ahayn iyo wa ana allaha in alleh mukhzi lkaafiriina gaalada mid dullaynaya uu yahay wa adaanu min allah wa haadaa kani dheh adaanun waa ogeysiin waa ogeysiin ogeysiintaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ka ahaatay oo ila annaasi ay linnaas dadka u sugnaato macnaha dadka la ogeysiinayo yowma alxaji xajka maalintiisana la ogeysiinayo xajkii alakbari ee weynaa xajka weyn maalinta la gudanayana ogeysiiskaa la bixinaayo waa maalinta tobnaad ee dilxija ah oo waa maxay ogeysiiska la ogeysiinayaa ana allaha biana allaha in alleh bari-un u beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay haddaba fa in tubtum mushrikiintiiyay haddaad toobad keentaan fahwa towbadaasi khayrun lakum waa idin khayr badan tahay wain tawallaytum haddii aada jeedsataanna faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cagsi gelinaya inaydaan ahayn wabashiruu bushaaree nebi allow waa hanjabaad iyo bahdilaade bishaara ma taalle aladiina wixii kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuujiya oo in la dilo iyo in la qafaasho iyo in la qaxiyo iyo aakhire in lagu cadaabo intaba isugu jira waa cadaab aajil iyo cadaab caajilaba ku degdega iyo ku dib kaga dhacayaba ila aladiina caahadtum waxaad ka soo reebtaa istinahaas gaaladii waxa lagu yidhi waa kuwii ama aan ballanba lahayn ama ballantoodu xadba aanay lahayn ama ballantoodu afar bilood ay ka yarayd kuwaasaa lagu yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin afar bilood baa leedihiin kuwaa marka waxaa laga soo reebay ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga afar bilood maahee muddaday lahaayeen oo dhan waa loo dhammaystiraya intay doontaa gaadhee ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahaa oo humma lam yanqusuukum dabeed aan idinka nuqsaamin shay-a waxba ballantaa la gasheen iyo shuruuddeedii waxba aan ka dhimin oo walam yudaahiruu aan idinkana hiilin calaykum idinka axadan qof cadowgiinna ah qof kaloo cadowgiinoo duulaan idinku ana aan idinsoo raacin kuwa sidaa u dhowray ballantii faatimuu u dhammaystira ilayhim iyaga u dhammaystira cahdahum ballantooda u dhammaystira ilaa muddatihim ilaa wakhtigooda laga gaadhayo waayo ina allaha alleh yuxibbu waxa uu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa fa idan salakha markay haddaba dhammaadaan alashhuru lxurumu birihii xurmada lahaa waxaa loo jeedaa afartii bilood ee ammaanka la siiye dagaalkooda la xarimay afartaasi markay dhammaadaan dee faqtuluu lmushrikiina mushrikiintii laaya xaysu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan oo wakhuduuhum qabta dil iyo qafaalashaba ku qabta oo waxsuruuhum kooba oo hareereeyoo dhinac walba ka mara oo cidhiidhi ku sameeya oo waqcuduu u fadhiista lahum iyaga kulla marsadin meel kastoo lagu gabadana iyo dariiq kastoo la galana u galoo u fadhiista fa in taabuu haddaba hadday toobad keenaan oo dee ay islaamaan oo wa aqaamu salaata salaada ay oogaan oo wa aatawu zakaata sakadana ay bixiyaan fakhalluu u sii daaya sabiilahum waddadooda u banneeyoo dee faraha ka qaada waayo ina allaha alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimunii addoommadiisa u naxariista wain axadu min almushrikiina ay wain istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalba nebi allow axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka midihi istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo fa ajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaam allah ilaahay hadalkiisa ilaa uu ka maqlaayo uma abliqhu dabeed gaadhsii ma'manahu meesha uu ku nabadgelayo dalik ay alijaarah magangelintaa iyo gaadhsiintaa degaankiisa la gaadhsiinayaa haabitun kii sugan weeyi biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin sababteeda ayaa uu ku sugan yahay laa yaclamuuna aan waxba kala garanayn maadaama ay yihiin niman aan islaamka xaqiiqadiisii garanayn dee waa in la magangeliyo si ay islaamkii u maqlaan ilain waxaba suurowda markay aqoon u yeeshaan inay islaamaan oo ay qaataaneh kayfa yakuunu lilmushrikiina waa tacajub maca alistinkaar waa la yaabid iyo inkiraad kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah cahdun ballan siduu ugu ahaanayaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa waa yaabe siday cahdi iyo ballan iyo ammaan uga helayaan ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa aad kula ballanteen kuwaasi fama staqaamuu intay idiin toosnaanayaanay idiin toosan yihiin lakum idinka ee ballanta ay ilaalinayaan fastaqiimuu idinna u toosnaada lahum iyaga oo iyaguna ballanta ilaaliya intay ballanta ilaalinayaan idinna ilaaliyo ha kaga bixina waayo ina allaha alle yuxibbu waxa uu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa kayfa ay kayfa yakuunu lahum cahdun cinda allahi wa cinda rasuulih sidee ballan ay ugu yeelanayaan alle iyo rasuulkiisa agtooda walxaal siday ballan ugu yeelanayaan in yadharuu hadday adkaadaan calaykum idinka ay idinka adkaadaan laa yarqubuu aanay ilaalinayn fiikum dhexdiinna aanay ku ilaalinayn ilan qaraabanimo iyo walaa dimmatan ballantoona yurduunakum way idin raalligelinayaan biafwaahihim afafkooday idinku raalligelinayaan wa ta'baa waanay diidaysaa quluubuhum qalbiyadoodu way diidayaan waxay afkooda ka muujinayaan wa aktaruhum badidooduna faasiquuna faasiqiin weeyaan oo waa kuwa ballanta ka baxa in yar mooyaane allah waxa uu ihi ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila ishtarow kuwaa mushrikiintii waxay ku iibsadeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii waxay ku iibsadeen hamanan qiimo iyo lacag qaliilan oo yar ayaa ay siisteen waa adduunyo uune oo fasaduu dabeed waxay ka jeediyeen dadkii can sabiilihi ilaahay jidkiisii oo labadiiba bimacna saddi wasuduud way noqonaysaa oo waa jeedsadeen dadkiina waa ka jeediyeen labadaba way kulmiyeen waayo innahum iyagu saa'a waxa xumaaday maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii mu'minin mu'min u ilaalin maayaan ilan qaraabannimo iyo walaa dimmatan ballantoona wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa ah almuctaduuna kuwa xadgudbay ee dabarka goostay fain taabuu hadday haddaba toobad keenaan oo wa aqaamuu salaata salaadana ay oogaan oo wa aatow zakaata sakadana ay bixiyaan fa ikhwaanukum walaaladiin weeyi fi ddiini diinta idinkula walaala ah wa nufasilu alaayaati aayaadkana waxaanu u kala dhigdhigaynaa liqowmin qolo yaclamuuna garanayo cilmi leh ummadda oo dhan waa loo bayaaminayaaye iyaga waxaa loo gaar yeelay liannahum lmuntaficuuna bidalik waa kuwa ku intifaacaya kuwan toobaya allah waxau ihi wa in nakasuu haddii ay buriyaan mushrikiintu aymaanahum ballamadooda dhaarta lagu adkeeyey min bacdi cahdihim ballantooday galeen dabadeed haddii ay buriyaan oo watacnuu fii diinikum diintiinnana ay dhalleeceeyaan oy wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama aimata alkufri gaalnimada iyo kufriga madaxdooda laaya oo la dagaalama waayo innahum iyagu laa aymaana wax ballanihi lahum iyaga uma sugnaanin oo waa bilaa ballan cahdi iyo ballan midna male lacallahum yantahuuna waxaad ku cilaysaa faqaatiluuda cillo uga dhig oo macnaha la diriroo la dagaalama lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay gaalnimadooda uga hadhaan oo uga reebtoomaan allah waxau idhi alaa tuqaatiluuna waa boorin iyo dhiirigelin jihaadkii lagu boorinayo muslimiinta e alaa tuqaatiluuna waana tahyiij baa la ydhaha oo waxaa lagu kicinayaa wax alla wixii u sababi lahaa arrinkan inay sameeyaan ayaa loo tilmaamayaa alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamayn oo la jihaadayn qowman qolo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii weliba dhaarta lagu adkeeyey buriyey oo ka baxay oo wahamuu ku hamiyey oo damcay biikhraaji rasuuli rasuulka bixintiisii maka ay ka bixiyaan damcay oo doonay oo wahum iyagu badowkum idinku bilaabay awala mara markii ugu horreeyeyba idinku bilaabay dagaalkii beder ama burintay buriyeen ballantay idinla galeen xudaybiya iyagu idinku bilaabay ma kuwaasaa la dagaalami laadihiin atakhshawnahum oo miyaa ka cabsoonaysaan faallaahu alle ayaa axaqu u xaqnimo badan an takhshawuuhu inaa ka baqataan in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa rumaysan qaatiluuhum la dagaalama yucadibuhum allah ilaahay waa ku cadaabayaa biaydiikum gacmihiinna ayuu ilaahay ku cadaabayaa oo ifka intay joogaan baaba cuquubada gacantiinna lagu marinayaa oo hadday dil tahay iyo hadday dhaawac tahay iyo hadday nolol lagu qafaasho tahayba gacantiinna lagu cadaabayaa wa yukhzihim ilaahay waana dullaynayaa oo waa qafaalashada iyo nolol inaa ku qabsataan wayansurukum waanu idinka hiilinayaa alleh calayhim iyaga oo idinka ayuu libinta idin siinayaa wayashfi waxaanu ku bogsiinayaa rabbi suduura qowmin qolo laabahooda qoladaasoo mu'miniina mu'miniin ah niman mu'miniin ah laabtooda ilaahay ku bogsiinayaa oo cadowgoodii oy ka aargoosteen indhahooda markay ku arkaan dee qalbigooda ayaa ku qaboobaya oo ku farxaya wayudhib ilaahay waxa uu ku tegsiinayaa hayda quluubihim mu'miniinta qalbigooda ciilka iyo cadhada ku sugan ayaa rabbi ku suulinayaa oo markay ka aargoostaan ee dilaan ay si walba uga yacni ciil baxaan dee waxa weeyaan qalbigooda cadhaday gaalo ugu hayeen ayaa ka baaba'aysa wayatuubu allah ilaahayna waa ka toobad aqbalayaa calaa man yashaa cidda u doonana ilaahay waa ka toobad aqbalayaa oo sida abuu sufyaankii dee ciidanka dhan watayba dee waa soo islaamay marka waa ka toobad aqbalayaa cid alla ciddii ka soo noqota ee soo islaamta wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee aan khaldamin ee xukum iyo xikmadba isagu iska leh am xasibtum ma waxaa u malayseen an tutrakuu in laydinkaga tegayo walxaal lamaa yaclam illaah ilaahay aanu ogaanin macnaha aanu kala muujin oo hore saynu in badan usoo sheegnay cilmina waa cilmiga saabiqee asaligii hore ee ilaahay wax walba hore usii ogaa cilmina waa cilmiga wujuudigaee ku tacalluqa jiritaanka shaygu uu jiraye u dhacayo marka cilmigii hore saabiqa ahaa maaha kani laakiin waa cilmigii wujuudiga ahaa ee ficilku ficil ahaan markuu u dhace uu muuqdo ku tacalluqaayey waana ka abaalmarinta iyo cuquubadaba ay ka dhalato oo saynu in badan tilmaannay ilaahay dadka kuma ciqaabo wuxuu hore usii ogaa ilaa horta ay sameeyaan marka samayntuu ku ciqaaba marka wixii dhaco allah waxau ihi marka am xasibtum ma waxaa u malayseen an tutrakuu in laydinka tegayo walxaal lamaa yaclam illaah ilaahay aanu ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid a oo walam yattakhiduu aan samaysan min duuni illaah alla sokadiina aan samaysan iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadii toona iyo walaalmu'miniina mu'miniinta sokadoo toona aan samaysan waliijatan saaxiib hoosaad saaxiib sireed hoose aan yeelanin mataa iyadoon ilaahay kala muujin ayaad moodaysaan aayarun layska kiindaynayo wallaahu allana khabiirun kii u xogogaala weeyi bimaa tacmaluuna wax alla waxaad samaynaysaan ilaahay kii og weeyi maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu maa kaana waa maa yenbaqii walaa saxa walaa yastaqiim yacnii wax quman oo ansaxaya oo suuroobo ma aha weeye mana habboona allah waxau ihi markaa maa kaana maa kaana uma ahaanin umana habboona lilmushrikiina kuwa mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masaajid allah ilaahay masaajidiisa inay camiraan mushrikiini mid suurtagal oo ama aha shaahidiina xaale ay yihiin kuwo ka markhaati kacaya calaa anfusihim nafahooda kaga markhaati kacaya bilkufri gaalnimo macnaha gaalnimo naftooda iyagoo markhaati uga ah oo ilaahay kayrkii caabudaya haddana inay xaramka tawxiid iyo cibaado ku camiraan dee wax suuragala ma aha oo dhacaya ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi xabitat waa burtay acmaaluhum camalladoodu wa fi nnaari naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna waa ku waarayaan inamaa yacmuru haddii la yidhi mushrik camiri maayo yaa camiraya dee waa kuwan haaulaa'i cumaaru masaajid illaah inamaa yacmuru waxaa camiraya uun masaajid allah ilaahay masaajidadiisa man aamana cidda rumaysay billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe waxaa loo yidhi yowmu alaakhir dee laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin waa aakhiru layaam oo waa qaama oogay alsalaata salaadana oogay oo wa aata azakaata sakadana bixiyey oo walam yakhsha aan ka cabsanin ila allaha alla mooye axad kale aan ka biqin facasaa ulaa'ik casaa min allaahi muujiba facasaa ulaa'ik kuwaasi waxaa xaqiiqo ah an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan oo hagaagsan inay ahaadaan ayaa xaqiiqo oo la hubaa haadihi alaayaat waxaa ku sugan sifaatu lmushrikiin nimanka gaalada ah tilmaamaha xunxun ee ay leeyihiin oo ay ka mid tahay ilaahay aayaadkiisii adduunye inay siisanayaan dadka ilaahay diintiisa inay kala dagaalamayaan oo iyagu ay ka sii jeedsadeen dadkana ay ka jeedinayaan in aanay wax alla waxay xeerinayaan iyo waxay dhaafayaan iyo waxay ilaalinayaan midna aanay jirin laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma waxa la yaablo oo cibro qaadasho yacni noogu filan gaaladaa hore siday u ahaayeen kuwa aan waxba xeerin ayaa kuwa maantuna ay u yihiin kuwa aan wax alle waxay xeerinayaani jirin oo heshiisyada caalamiga ay sheegaan iyo waxyaabahay ku hadaaqaan ay ku hadlaan iyo xuquuqda ay soo hadal qaadaan wax alla wax ka jiraa ma jiro waa sifir cala shimaal waayo waa idinka arkay sawaariikhda iyo hubka wax gumaaday haystaan maatada iyo dadka masaakiinta ah siday ugu gumaadaan weydinka og ee warbaahinta ka arka marka waxaad garanaysaa dee waa kaa xoog weyni uuna sharci baan qabanayne oo maanta waxoogaabay isbidayaan waase lagaga dambaynoo xoogga weligood haysan maayaane laakiin waxaad dareemaysaa inay siday doonaan yeelaan laakiin cidda qaanuunka uu qabanaya ay tahay ee ay dacweynayaan dadka itaalka daran ee ducafaa ulmuslimiin waana marxalad lasoo maray oo adduunka way soo martay dee gaalku inuu isagoo doobinayo oo waxa weeyaan xoog leh muslimkuna uu daciifiy oo nebigu uu leeyahay isbiruu aala yaasirin fa ina mawcidakum aljanna way soo martay iska sabra ballantiinu waa jannada eh waxaana ka dambaysay islaamkii oo raayadii iyo qaadadii yacni waxa weeyaan qiyaadadii la wareegay gaaladii oo cagta hoosteeda la mariyey imikana waxaad dambayn doontaa iyagoo xoogga inta lagula wareego iyagu ay dulloobaan islaamkuna cizada iyo sharafka uu helo laakiin waa marka ay dadka muslimiintu dee diintooda usoo noqdaan ee ay gartaan marka sifaadkooda waxaa ka mid a laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma yacni hadalkaasaa wuxuu xasuusiyey maanta haddaad dee u fiirsato gaaladu siday u dhaqmaan waaba sidan uun wax alle waxay xeerinayaan oo ilaalinayaan ma jiro waayo gaal waa gaal uun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay dabaa'icuhum fii mucaamalati lmu'miniin siday mu'miniinta ula dhaqmayaan inay waxba ugu xeerinaynan wax alle waxay eegayaan aanu jirin waxaa la tilmaamay in hadday toobad keenaan oo salaada iyo zakada ay la yimaadaan fa ikhwaanukum fi ddiin halkaas aayaddaas waa aayaadka laga qaato kufru taariki salaa qofka salaada ka tagaa inuu gaal yahay meelaha laga qaato weeye waayo culimmadu waxay yidhahdeen sida ibnu cuthaymiin oo kale calayhi raxmat ullah alukhuwat aliimaaniyatu laa tantafi maca almacaasi wain cadumat wainamaa tantafi biintifaa'i aliimaan walaalnimada islaamku si kasta haddii loo dembaabo ma zuusho oo meesha kama baxdo way daciiftaa laakiin ma baaba'do waxa ay ku baaba'daa un walaaltinimada diintu in iimaankii lagu walaaloobay la waayo ila inama almu'minuuna ikhwa marka in alla inta uu iimaanku baaqi yahay haba nuqsaamee walaalnimadii waa baaqi marka iimaanka la waayo ayaa walaalnimana la waayaya walaalnimada diinta marka waxaa la tilmaamay hadday toobad keenaan oo salaada oogaan oo sakada bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiini waa walaalihiinnii diinta idinkula walaaloobay waa alquwa aliimaaniya maxaa halkaa laga qaadanayaa haddayse sidaa samayn waayaan falaysuu biikhwaanikum fi ddiin maaha walaaladiin maaha walaaladiin ayuu mafhuum mukhaalafuu noqonayaa dee walaalnimona waxaa la waayayaa uun kufri iyo gaalnimo markay dhacdo ee iimaan jooga lama waayo walaalnimo idan salaad la-aantii oo waxyaabaha iimaankii lagu waayayo ayay culimmadu halkaa ka qaateen axaadiida nebiguna sala allahu calayhi wasalam way sii caddaysay oo bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku asalaa iyo alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar waxa alla uu tilmaamay in hadday ballanta buriyaan oo diinta wax ka sheegaan in lala dagaalamo ilaa intay gaalnimada ka hadhayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alxadu cala aljihaad waalamru bih boorinta laysku booriyey jihaadka ee laysku dhiirigeliyey alaa tuqaatiluuna qowma nakatuu aymaanahum wahamuu biikhraaji rasuuli wahum bada-uukum awala mara weliba waxaa la raaciyey wax alla wixii dadka u sababayey inay jihaadaan oo dagaalka ku dhiiradaan wax alla wixii sababta u ahaa ayaa la raaciyey oo nimanka sidaa yeelay ee sidaa yeelay ee nebi moxamed doonay inay bixiyaan ee iyagu dagaalka idinkaga horreeyey maxaydaan ula dagaalamayn waa asbaabtii waxay culimmadiisu weydiiyeen wahamuu biikhraaji rasuuli maxaa loo yidhi waabay saareen ficlan ah ficil ahaan baabay u saareena miyey damceeno way ku hamiyeen uun waxaa loo jeedaa hamigu wuu horreeyey ficilkuna waa ku xigay marka aayaddani waxay tilmaantay markii hamiga ay ku haminayeen ee daaru nadwa daartii qusay ibnu kilaabu qoraysh u dhisay ay ku shirayeena ay lahaayeen sidaynu ka yeelnaa markaasaa hamigoodaasa laga warramay aayaadka kalena waxay tilmaameen ficil ahaanba inay u saareen oo ficilkii u fuliyeen oo ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu aaniya itnayn akhrajahu baaba la yidhi ficlan way bixiyeen yukhrijuuna arasuula wa iyaakum ficlanba way bixiyeen wa hum bada-uukum awala maratin lababa waa lagu fasiray in la yidhaahdo dagaalkii beder iyagaa idinkaga horreeyey oo ninkii abujahl abu sufyaan markuu yidhi war waan nabadgalle iska soo noqda dee isagaa la kari waayo o yidhi may walle inaanaan noqonayn ilaa aanu nimanka cashar usoo dhigno marka iyagaa idinkaga horreeyey oo idinku bilaabay oo idin soo doontay idinkuon dagaalba diyaaru ahayn waxaa kaloo lagu fasiray wahum bada-uukum awala maratin sulxulxudaybiya ballantaa gasheen iyagaa ka baxay markay xulafadiinnii khusaaca ay weerareen iyagaa ballanburin sameeyey markaasaa idinkuna waxa weeyaan maka aada waxa weeyaan weerarteen oo aada furateen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nimankaa dilkooda iyo dagaalkooda arrimo dhowra inay waxa weeyaan ku xasilayaan oo kow gacanta mu'miniinta nimanka iyagoo ifka jooga lagu cadaabayo oo waa cadaab adduunyo in la laayo sidoo kalena la dulaynayo oo wayukhzihim dulliguna waa in nolol waxa weeyaan dee lagu qafaasho oo yacni qof nolol lagu qabsaday dee waa qof dulli u dhammaaday marka waxaa loo jamciyey bayna alcadaabi alxisi waalcadaabi almacnawi cadaabkii xisiga ahaay oo jidh ahaan in loo cadaabay iyo kii macnawiga ahaay oo nafsiyan in loo bahdilay labadiibaa u kulmay yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim waxaana rabbi u ballan qaaday libinta inuu ka siinayo oo wayansurkum calayhi waxaa kalou rabbi tilmaamay arrintaas dadka mu'miniinta allaabtooduna inay ku bogsanayso oy ku farxayaan cadowgoodii oo ay ka guulaysteen ciilkii iyo cadhaday u hayeenna kaga zuulayo oo ay ku nafisayaan oo ay ku farxayaan alla waxa uu tilmaamay oo uu yidhi ma waxaa u malaynaysaan in laydinka tegayo iyadoon ilaahay ogaan kuwa jihaadee idinka idinka mida ee alla sokaday aan saaxiib samaysan iyo rasuulka iyo mu'miniinta dee sidaa laydinkaga tegi maayo waxaana looga jeedaa walamaa yaclam illaahuda saynu hore u tilmaanay waa cilmigii ay culimmadu ka cabiri jireen cilmu duhuuri waaru'ya waa muujintii in ficil ahaan loo arko oo ilaahay hore waa u ogaa laakiin waa ilaa ficil ahaan inay muuqato oo dee la kala arkoy kala caddaato waana cilmi ku tacalluqayo wujuudka shaygii uu jiraye uu dhacayo ile markii hore muu dhicin markii hore cilmigu wuxuu ku tacalluqsanaa inuu dhici doono iminkana wuxuu ku tacalluqayaa ficlan inuu dhacay ilaahay waxa uu tilmaamay marka hore shahaadat ullaahi licumaari lmasaajidi biliimaan ilaahay wuxuu uga markhaati kacay kuwa masaajidada camira cilmi ku camira cibaado ku camira cabsi ilaahay ku camira daryeel ku camira inay yihiin mu'miniin mushrikiintana waxa uu diiday uu ka anfiyey marnaba iyaga inaanay ka suurtoobin inay masaajidada camiraan masaajid allah caam ahaan masaajidada waa la yidhi oo mushrik suuragal uma aha in masaajidada allah caam ahaan cibaado ugu camiro waxaa kaloo la yidhi masaajid allah waxaa loo jeedaa ay masjid alxaraam masaajidka ilaahay ee xurmada leh oo maxaa loo jamciyey liannahu ashrafu lmasaajid kaanamaa masaajid oo dhamm isaga inuu usoo noqonayo mar hadduu masaajid oo dhan isagu ugu mudan yahay oo wax ka mudan oo ka fadli badane aanu jirin kaanamaa inuu masaajidadii oo dhan yahay waxaana loo jeedaa masjidulxaraamka laakiin waxaa iska raajaxay inaad ku daysato cumuumka ah masaajidallaahi masaajidada ilaahay mushrig ma camiro laakiin waxaa uun camira kuwa mu'miniinta ah ee salaadana ooga sakadana bixiya alla mooye axad kale aan ka baqan kuwaasaa mudan inay waxa weeyaan noqdaan kuwo hanuunsan oo iyagu hidaayadii dhabta ahayd helay cabsidana waxaa looga jeedaa alkhashya maca tacdiim waa cabsida weynayntu ay la socotay ilaahay uu xaqa u leeyahay laakiin alkhawfu abiici cabsida abiicigii dee kuma jirto oo qofka hadduu libaax halkaa kaga soo boodo la odhan maayo ha baqanin ilaahay unbaa laga baqdaa ee u joog intuu ku cunayo la odhan maayo marka walam yaksha ila allah waa cabsidii ilaahay iyo tacdiimkiiyo weynidu ay la socotaa loo jeedaa laakiin cabsida abiiciga ee basharka ku beeran hadduu masalkaa kaaga soo boodo hadduu libaax kugu soo baxo ka waxaa la yidhaha alkhawfu abiici waa cabsi caadi ahoo basharkao dhan ku beeran oo haddaad cabsootood dee ka cararto wax dembiya kuma lihid allah waxa u ihi ishtarow waxay ku iibsadeen mushrikiintu biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa amanan qiimo iyo lacag qaliilaa yar oo fasaduu waxay ka hor joogsadeen dadkii can sabiilih ilaahay jidkiisiibay iyana ka jeedsadeen dadkiina ka jeediyeen waayo innahum iyagu saaa waxa xumaaday maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii muminin fii shani muminin muminka arrinkiisa u ilaalin maayaan ilan qaraabanimo iyo walaa dimatan ballantoona u ilaalin maayaan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuctaduuna kuwa xadgudbay weeye fain taabuu haddii ay toobad keenaan oo aqaamuu salaata salaadana ay ogaan oo waaatow zakaata sakadana ay bixiyaan fa ikhwaanukum walaaladiin weeyi fi diini diinta idinkula walaala wanufasilu laayaati aayaadkana waanu caddaynaynaa liqowmin yaclamuuna qolo wax kala garanaya oo cilmi leh ayaanu caddaynaynaa waa kuwa wax ku qaadanaya waan toobaye wain nakasuu haddii ay buriyaan mushrikiintu aymaanahum ballamadooda ay dhaarta weliba ku adkeeyeen min bacdi cahdihim ballantooda dabadeed haddii ay buriyaan oo watacnuu fii diinikum diintiinnana ay ceebeeyaan oo wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'immata alkufri kufriga iyo gaalnimada madaxdooda la dagaalama waayo innahum iyagu laa aymaana lahum wax ballana ma leh lacallahum yantahuuna la dagaalama lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay gaalnimadooda uga hadhaan oo uga reebtoomaan alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamayn qowmaa qolo miyaydaan la dagaalamayn qoladaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii buriyey oo wahamuu ku hamiyey biikhraaji arasuuli rasuulka bixintiisiina ku hamiyey oo wahum iyagu badowukum idinku bilaabay dagaalka awala mara markii ugu horraysaba iyagu dagaalka idinku bilaabay waa dagaalkii beder ama heshiiskii xudaybiye ee ay ka baxeene atakhshawnahum oo miyaa ka cabsoonaysaan faallaahu alle ayaa axaqu xaqnimo badan an takshawuhu inaa ka baqataan in kuntum mu'miniina haddaa mu'miniin tihiin qaatiluuhum la dagaalama oo la dirira yucadibuhum allah ilaahay waa cadaabayaa gaalada biaydiikum gacmihii inuu ku cadaabayaa oo wayukhzihim waanu ku dullaynayaa oo wayansurukum waanu idinka hiilinayaa calayhim iyaga wayashfi waanu bogsiinayaa suduura qowmin qolo laabahooda qoladaasoo mu'miniina mu'miniina wayudhib waxaanu ku zuulinayaa hayda quluubihim qalbiyadooda cadhada ku sugan ayuu mu'miniinta kaga zuulinayaa wayatuubu allah ilaahayna waa ka toobad aqbalayaa calaa man yashaau cidda u doono wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee aan khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga am xasibtuma waxa u malayseen an tutrakuu in laydinka tegayo walxaal lamaa yaclam illaah ilaahay aanu ogaanin oo macnaha aanu kala muujin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid ah oo walam yattakhiduu aan samaysan min duuni illaahi alla sokadii iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadii toona iyo walalmu'miniina mu'miniinta sokadood waliijatan saaxiib hoosaad macnaha isagoon kala muujin kuwaa jihaaday ee alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta sokadood wax kale aan samaysan iyo kuwa kale ma isagoon alla kala muujin uun in laydinka tegayo ayaad moodaysaan taasi waa ma dhacdo wallaahu allana khabiirunkii xoogaalu aweeyi bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan macnaha waa laysimtixaami ilaa la kala baxo oo ilaahay uu kala saaro alsaadiqu waalkaadib maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yemiiza alkhabiia min aayib allah waxau yihi maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah an yacmuruu inay camiraan masaajid allah ilaahay masaajidadiisa inay camiraan shaahidiina xaala yihiin kuwa ku markhaati kacaya calaa anfusihim nafahooda bilkufri gaalnimo uga markhaati kacaya oo ama markhaati kacu wuxuu noqonayaa dee marka la weydiiye yahuudiga iyo nasraaniga ama majuusiga dee waxa weeyaan gaalnimadiisa waa caddaysanaya oo yahuudi ama nasraani ama dabcaabud baan ahay buu odhanaya oo waaba caddaysanaya ama waxaa looga jeedaa shahaadada ficilkooda iyo xaalkooda waayo shahaadatulxaal ayaa ka xoog badan shahaadatulmaqaal oo afkabayay ka odhane xaalkooday ka muuqataa maadaama asnaam iyo alle hayrkii ay caabudayaan naftooda gaalnimo iyagaa uga markhaati kacay ficilkoodaana ka markhaati kacaya iyo xaalka ay ku sugan yihiin ulaa'ika kuwaasi xabidad waa burtay acmaaluhum camaladoodu wa fi nnaari naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waarayo weeyi inamaa yacmuru waxa uun camira masaajid allah ilaahay masaajidadiisa waxa camira uun man aamana cidda rumaysay billaahi alla rumaysay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa aqaama asalaata salaadana oogay oo wa aata azakaata sakadana bixiyey oo walam yakhsha aan ka cabsoonin ila allaha alla mooyaane facasaa ulaa'ik kuwaasi waxay xaqiiqe ku yihiin an yakuunuu min almuhtadiina inay ka mid ahaadaan kuwa hanuunay wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين